banaanbaxan ugu dambeeyey ee ka dhacayay istanbul oo ay dhigayeen kunka dhallinyarada ah ee dhowaanahanba u taagnaa qadiyadda falastiin waxa ay ka mudaharaadayeen dilka ay ciidamada israa'iil u geysteen aysanuur eskey ergi oo ahayd gabadh asal ahaan kasoo jeeda dalka turkiga oo dhalashada maraykankana haysata inkastoo ay mudaharaadkaasi ku dhaleecaynayeen israa'iil oo ay ku eedeynayeen dilalka ay ka wada qasaa haddana sidoo kale waxa ay canaan hawada u marinayeen madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab dayib erdogan oo ay ku haysteen ganacsiga uu weli la wado dowladda israa'iil galsuum waa gabadh dhallinyaro ah oo ka mida kunkan dhallinyarada ee mudaharaadayay waxaanay magaceeda oo dhammaystiran ka gaabsatay sababo ammaan aawadeed waxay tidhi waxaan halkan u joogaa inaannu dowladda turkiga ku cadaadinno inay joojiyaan ganacsiga saliidda ee kala dhexeeya israa'iil ilaa inta ay joojinayaan xasuuqa ay ka wadaan qasa baaqayaguna ma aha oo keliya bayaan shacab ee sidoo kale waa waajibaad sharci ah inay dowladdu joojiso garabsiinta xasuuqa ururkan dhallinyarada ah oo arday u badani waxay dhaqdhaqaaqa bilaabeen markii ay israa'iil howlgalka militari ka bilowday qasa waxaanay markan diiradda saarayeen dhoofinta saliidda azerbaijan oo ay u iibgeyso israa'iil dhuumaha saliidduna ay sii maraan turkiga lagana dhoofiyo dekedaha turkiga sidoo kalena dhallinyaradani waxa ay kasoo horjeedaan shirkadaha ganacsiga ee turkiga oo xidhiir ganacsi oo ballaadhan la leh dalka israa'iil oo ay dhallinyaradu doonayaan in la joojiyo kooxdan dhallinyarada ah ayaa adeegsada baraha bulshada si ay fariimahooda ugu baahiyaan iyaguna ku kala war qaataan si ay uga maarmaan warbaahinta kale gabadh kale oo ka mida ururkan dhallinyarada ah oo magaceeda ku soo gaabisay gezim ayaa tidhi marka ay noqoto arrimaha falastiin waa qadiyad dhammaanta iyana midaysa sidaa darteed waxaanu nahay koox markiiba isku raaci karta waxaanu arrintaa ka qaban karno annagu oo halkan joogna waxaana jira qaar isku arka inay yihiin shuuciyiin iyo kuwo isku arka inay yihiin islaamiyiin kuwa isku arka cilmaaniyiin kuwana waxay isku arkaan dhallinyaro siyaasadda ku lug leh haddana dhammaantayo waanu isku wada biirnaa markay xaaladahan oo kala jiraan booliiska ayaa markii dambe kala dareeriyey dhallinyaradan mudaharaadayay qaar ka mida dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inay erdogan caqabad ku noqon karto kala duwanaanshaha sii kordhaya ee u dhexeeya bulshada turkiga ah ee u kala qaybsan cilmaaniyiinta iyo islaamiyiinta waxaanay ka digayaan in ururada dhallinyaradu ay mushkilad abuuri karaan sayseyn oney waa haweenay falanqaysa siyaasadda islamarkaana inta badan laga waraysto warbaahinta gudaha ee dalka turkiga waxay tidhi dhallinyarada sidan oo kale ah u caboon ee isku tegaya iyaga oo wadaaga aragti ama wax mideeyaa jiraan waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo iyaga oo kala duwan haddana ku midaysan wax kale waana marka ay khatar badan gelin karaan dowladda madaxweyne erdogan xisbigiisu wuxuu si weyn ugu guuldaraystay doorashooyinkii dowladaha hoose ee dhowaan dhacay waxyaabaha uu taageerada ballaadhan ku lumiyeyna waxaa ka mid ahaa hoosu dhaca dhaqaalaha iyo xidhiirka ganacsi ee uu la sii wado israa'il iyadoo dad badani ay kasoo horjeedaan muraad waa mid kale oo ka mida dhallinyarada wax ka barta jaamacadaha kana tirsan ururkan kunka dhallinyaro ah waxaana uu ku gaabsaday magaciisa muraad isaga oo sheegay inay jiraan sababo ammaan oo uu uga baaqsaday inuu sheego magaciisa oo dhammaystiran waxaanu ka hadlay cadaadiska ay dowladda saareen ilaa haatan iyo waxa aan laga filan karo inay ku guulaysteen
sababta guusheeda ka dambaysaa waxay tahay inaannu farta saarnay meeshii saxda ahayd waxaannu soo bandhignay munaafiqnimadii dowladda waxaannu dadka tusnay labawejielinimadii dowladda ganacsatada iyo hantilayaashabaab sida ay sheegayaan dadka arrimahan u dhuun daloolaa dhallinyaradan isku dhafan haddana midaysan ee kacdoonnada wada waxa ay madax xanuun ku noqdeen xukuumadda erdogan umana muuqdaan kuwo dhaqdhaqaaqoodu hoos u dhacayo ilaa inta uu socdo dagaalka israa'iil ay ka wado qasa islamarkaana uu sii jiro xidhiidhka u dhexeeya turkiga iyo israa'il